Naas-nuujintu waa xaq dabiici ah oo ilmaha lagu siiyo cunto iyo nafaqo. Cilmiga waxa uu caddeeyay in naas-nuujinta lixda bilood ee ugu horreysa ay ilmaha siiso dhammaan nafaqooyinka uu u baahan yahay, taas oo xoojinaysa difaaca jirka si uu uga hortago cudurrada. Hooyada naas-nuujinta waxa ay iyaduna ka faa'iideysaa in jirkeeda uu si dhakhso ah uga soo kabto uguna soo laabto xaaladdii caadiga ahayd kadib dhalmada. Sidoo kale, waxa uu ka hortagi karaa khatarta cudurrada qaar sida kansarka naasaha iyo sidoo kale ilmo-galeenka. Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland, Marwa Cadar Cabdulaahi Ismaaciil, ayaa ka hadashay muhiimadda naas-nuujinta ay u leedahay hooyooyinka iyo carruurta.
naasnuujinta markaan ka hadlayna in ubadkeena ee hooyadu markay dhashaa ay helaan naaska hooyada caafimaad ahaan naxariis ahaan iyo maskax ahaanba waa wax muhiim u ah caruurta yaryar ee la dhalayo waan dareemaynaa hooyooyin baan nahay hooyadu markay uurka leedahay ama ay isku aragta inay xaamilo tahay waxay faraxdaa farxad weyn waxay aada u sii faraxdaa marka ay aragto ee ee dhasho ee ugu horreysa ee cunugeeda ay saa u fiiriso ayay maaragtay aada u sii farxaysaa waxay ka sii farxad badan tahay markuu naaska qabsado ilmaha jiro xitaa naaska aan qabsanaynin hooyada murugo iyo waxay u tahay iyo xanuun xilligaas laakiin markay aragto oo cunuga naaska uu qabsado oo ay fiiriso anuu hooyaan ahay naasaan soo nuujiyey waxaa ku gelaysaa farxad aada u weyn iyo maaragtay wax aan la soo koobi karin ood cunuga u yeelanaysa cunuga naaska markuu qabsado oo nuugo wuxuu kor u fiiriyaa hooyadiis markuu nuugayo ilmahaasi markuu hooyadiis kor u fiirinaya waxaan garanaynaa waxa uu dareemaya wuxuu dareemayaa inuu hooyo haystaa cunno haystaa caafimaad haystaa ammaan uu ku jiro dhabta hooyadiis uu ku jiro hurduu seexanaya markuu naaska nuugo arrintaas waxaa weeye arrin aada muhiim u ah hadda waayahan waxaa soo baxay gabdho la sheegayo leeya naaska ay dhacaya aniga cunuga ma siinaya naaska waa khalad ilmaha wuxuu baari kuugu noqonayaa kuugu naxariisanayaa hooyo inaa u tahay uu ku ogaanayaa markuu naaskaaga nuugo waxaa ku jira naaska hooyada laba iyo toban fitamiin oo kala duwan oo ilmahaasi u helaya haddaad raashin siisid haddaad caano fara badanoo ula lakis iyo heblow lakis iyo heblow ay lasoo sameeyay aad siisid inaad siisid naaskaaga iyo biyaha cad yaa uga caafimaad badan cunuga wuxuu ka difaacayaa intaasoo cudur ah oo ilmaha soo weerari lahaa buu naaskaasi difaacayaa marka saa darteed haweenka soomaaliyeed khaasatan gabdhaha reer jubbaland ee nuujinaya waxaan ku waalinayaa cunuga naaska aad siisid iyo cunuga naaska aada siinin waxaa baarisan ka naaska aad siisay waxaa ka naxariis badan ka naaska aad siisay waxaa ka caafimaad badan midka naaska aada nuujisay hooyadii hal sano bas ah nuujiso waxaa weeye way guulaysatay